gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka gadaah furay shirweyne looga hadlayay sidii loo garab istaagi lahaa barakacyaasha qaxootiga iyo dadka dalka dib ugu soo laabtay waxaana shirka goobjoog ahaa mas-uuliyiinka kala socda hay-adaha ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha ee dalka gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliya axmed xuseen cilmi ayaa ugu horeynka warbixiyay ujeedada shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono inta uu socdo run ahaantii waan ku farxsanahay inaan maanta daafuro kambala declaration oo ay soo qabaqaabiyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo orgoboleedka igad waxaan rajaynayaa dadka meesha iskugu yimaaday inay wax ka soo saar doonaan kulan wadatashiga ah arrin dhexgal ah oo dalka soomaaliyeed iyo barakaca ah ay soo dhaweeyeen dhammaan waxaan leeyahay ilaahay micnaha dhammaanteen iska keenay qeyrhana waafajiyo dadka masaakiintaan eh waxa qeyr qaba il meesha ku saaro dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb gala shirka ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la garab istaago bulshada kuwooda danta yar
ay barakacsan yihiin dadkeenna waa in ka badan two third oo our population waa national crisis aada iyo aada weyn macnaha national security-geenna khatar ku ah si walba iyo nolosheenna markii la fiiriyo dadka soomaaliyeed marka arrimaha waxaad moodaa inaanay xanuun iyo damqasho ee soomaaliya qayb ka tahay sideedda waddan ee soomaaliya qaybta ka tahay meeshaas waxaa ka dhasha marka in la sameeyo sectors kala duwan si caqabadahaas qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ah loo jaarji gareeyo waxna loogu qabto caqabadihii waxaa loo kala saara dhowr qaybood ee educationka ugu horeyso waxaa la sameeyey cambala declaration on education oo jabuuti lagu saxeexay shirkan ayaa inta uu socdo diradda lagu saari doonaa wax ka qabashada iyo garab istaagga dadka barakacyaasha iyo qaxootiga iyo sidoo kale dadka dalka dib ugu soo laabtay si loogu sameeyo dib weysdejin